بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد waxaa ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay dib inoo soo celiyey innagoo diinteennii iyo jidhkeenniiba uu caafimaad qabo wa nas'alu llaha almasiida min fadlihi ilaahayna waxaan weydiisanaynaa fadliga iyo deeqda in ilaahay uu noo siyaadiyo maantay oo maalin axada ah labaatan iyo sagaalka bisha saddexaad laba kun iyo labaatankii waafaqsan afarta bisha shacbaan kun afar boqol iyo afartan iyo kowga taariikha hijriga ah waxaa ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi wa karamihi wa juudihi ilaahay una waafajiyey inaannu halkan ku bilaabanno kitaabkeennii saddexaad oo silsiladdii daraasadii sunnadii iyo cilmigii iyo dhaxalkii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh waa kitaabkan lagu magacaabo sunanu nasaa'i kitaabka marka inta gudihiisa annaanu u dhex gelin waxaannu ka hormarinaynaa laba nuqdo annuqda aluulaa waxay ku saabsanaan doontaa taariikh wa xayaat abi cabdiraxmaan annasaa'i abu cabdiraxmaan annasaa'i muxuu ahaa iyo taariikh nololeedkiisii iyo juhdigii uu diinta u soo maray sheekhu raximahu llahu tacaala oo ilaa maantay hadda la joogo mirihiisii innagu aan guranayno nuqdada labaad eena ka hadli doonno waxaa weeye waa manhaj abi cabdiraxmaan annasaa'i fii ta'liifi kitaabihi abi cabdiraxmaan annasaa'i habka kitaabka uu alifay iyo qawaacidka kitaabka uu ku socan doono iyo nidaamka uu u qoray kitaabka labadaas nuqdaan ka hormarinaynaa in sha allahu tacaalaa intaanaan gudaha u gelin kitaabka sulbigiisa nuqdada ugu horraysa sheekhan abu cabdiraxmaan annasaa'i waa alimaamu almuxadis albaaric alhabtu shaykhu اlislaam wa naaqid alxadiid alqaadi alxaafid abu cabdiraxmaan axmed bnu shucayb aladi اجtahara dikruhu wasmuhu fi اlaafaaq wa balaga smuhu mablaغa alleyli waالnahaar waa sheekha magiciisa uu gaaray habeenka iyo maalintu inta ay gaarhaan ayaa sheekha magaciisuna uu gaarsiiyey taasina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gaarsiiyey sheekha ikhlaaskiisii iyo khidmada diinta iyo sunnada nabiga uu adeegi jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh sheekhan marka kunyadiisa waxaa la yidhaahaa abu cabdiraxmaan kunyadan abu cabdiraxmaan oo hadda daahirkeedu uu ku tusinayo cabdiraxmaan aabbihii sheekha waa lagu kunyeeyey kunyadaasuuna mashhuur ku noqday laakiin taariikhda weli lagama helin owlaadda sheekha qof ka mida in la yidhaaho cabdiraxmaan sheekha owlaad fara badan ilaahay wuu siiyey laakiin kunyada sheekha raximahu llahu tacaala uu ku magac dheeraaday oo la yidhaaho abu cabdiraxmaan waa kunyo uu mashhuur ku noqday laakinahu lam yuujad lahu waladun ismuhu cabdiraxmaan laakiin weli taariikhda laguma hayo cabdiraxmaan wiil la yidhaha in uu sheekhu dhalay kunyadana haddee waxaa mashhuura shardi uma ahan qofka marka wax lagu kunyaynayo shardi uma aha qofka lagu kunyaynayo inuu dhalay xataa waxaa dhici karta qofka isagoon wax carruura dhalin in kunyo loo sameeyo sida sheekhan alimaam aljaliil alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala kunyadiisa waa abu zakariya maca annahu lam yatasawaj walam yuulad lahu maca annahu sheekhuna uusanba guursanba fadlan inuu carruur dhalo iska daaya alimaamu nawowi maba guursan maca daalika kunyuu iska leeyahy abu zakariya marka kunyada shardi uma aha in shaksiga loogu kunyaynayo inuu weladkiisii yahay oo uu dhalay taasi shardi uma ahan magaciisa rasmiga sheekhan waxaa la yidhaha axmed aabbihiina waxaa la dhihi jiray shucayb awowgii waxaa la dhihi jiray cali sheekha raximahu اllahu tacaala wuxuu ku dhashay magaalo la dhihi jiray annasa waana magaalada sheekhu uu ku magac dheeraaday oo sheekha inta badan loo nisbeeyo o la yidhaha alimaam annasaa'i magaalada marka annasa xaaliyan waxay dhacdaa oo ay ku taallaa dowladdan la yidhaaho tarkumanistan dowladdan la yidhaaho tarkumanistan oo aasiya ka mid a waxay xuduud la leedahay afghanistan halkaasuu sheekhu uu ku dhashay raximahu اllahu tacaala alimaam abu cabdiraxmaan annasaa'i sheekh xaafid oo jaliil uu ahaa walidaalika sheekhan la yidhaaho taajuddiin assubki kitaabkiisa la yidhaaho dabaqaatu shaaficiya alkubraa ayuu wuxuu ku yidhi sa'altu shaykhana dahabi sheekhani alimaamu dahabi ayaan waxaan weydiiyey ayuhumaa axfadu muslim wannasaa'i yaa xagga xadiiska ku xifdi badan oo xagga daakirada iyo xifdinta iyo maskaxda yaa badan imaamu muslim saaxibu saxiix iyo abu cabdiraxmaan unasaa'i yaa ku xifdi badan xagga xadiiska markaasuu imaamu dahabi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi axfaduhumaa annasaa'i labada sheekh imaam muslim ibnulxajaaj annaysaabuuri saaxibu saxiix iyo sheekha nasaa'i waxaa xifdi badan uu yidhi nasaa'i imaamu dahabi isla masaladaasaa wuxuu yidhi taajuddiin waxaan weydiiyey waalidkaygii aabbahay aan weydiiyey taqiyuddiin assubki oon yidhi dahabi saas uu yidhiye aabbow ka warran labada sheekh yaa xifdi badnaa fa waafaqa alwaalidu alimaam adahabi waalidkayguna wuxuu ku waafaqay alimaamu dahabi raximahu اllahu tacaala sheekha marka sidaasuu xifdigiisu iyo daakiradiisu ay u sarraysay oo ilaahay uu siiyey daakirada cajiibka ah alimaam annasaa'i raximah اllahu tacaala wuxuu dhashay taariikha hijrigu markuu ahaa laba boqol iyo shan iyo tobankii taariikha hijriyada ayuu wuxuu ku dhashay magaaladan la yidhaaho nasa tarkumanistan ka mid a sheekha raximah اllahu tacaala laba boqol iyo shan iyo tobankii taariikha hijriga markuu halkaa uu ku dhashay sida dabeecada culimmaduba ay ahayd magaaladiisii ayuu qur-aanka ku xifdiyey alimaamu الnasaa'i raximah اllahu tacaala magaalada annasa ayuuna wuxuu ku bartay mukhtasaraadka cilmiga waxyaalaha asaasiyaadka ee kutubta yaryarka ah ayuu magaaladii annasa uu ku bartay alimaam annasaa'i ka bacdi sheekhu raximah اllahu tacaala taariikha hijrigu markuu ahaa laba boqol iyo soddonkii ayuu wuxuu bilaabay inuu xeraysto culimmada ahlulxadiiska caadadoodu waxay ahayd raxalaad inay sameeyaan oo cilmiga meelo fogfog inay ugu xeraystaan laba boqol iyo soddonkii taariikha hijrigu markuu ahaa ayuu wuxuu aaday dhulkii la dhihi jiray baklaan baklaan waa magaalo ka mid ahayd magaalooyinka afghanistan afghanistaanay ka mid tahay baklaan oo markaa cilmulxadiis uu ku akrinayay sheekhii la dhihi jiray qutaybatu ibnu saciid ibnu jamiil albaqlaani magaalada baklaana loo nisbeeyo baklaanana waa afghanistan halkaasuu laba boqol iyo soddonkii taariikha hijrigu markuu ahaa ayuu sheekhu u doontay cilmulxadiis da'diisuna markaa sida waadixa ee taariikhda dhalashadiisa ka cad waa shan iyo toban jir ilaa laba boqol iyo shan iyo tobankii ayuu dhashay laba boqol iyo soddonkiina wuu xereystay oo rixladii xadiiskuu bilaabay marka halkaa waxaa ka cad alimaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala raxala wa tacallama alcilma fii sikarihi wuxuu rixlada bilaabay cilmiga barashadiisana uu bilaabay waddamo fogfog inuu aado isagoo da'diisu ay yar tahay oo shan iyo toban sano jira ilaahayna sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu siiyey cumri aad u dheel oo ilaa sagaashan uu ku dhowaaday sagaashan ayuu ku dhowaaday cimrigiisu wuxuu noqday sheekhu culimmada kutubta ummahaatu sita qoray ama alifay sheekha ugu cumri dheeraa ilaahay uu ka dhigay alimaamu albukhaari uu ka cilmi dheeraa imaamu muslim uu ka cimri dheeraa leanna imaamu muslim isagu konton iyo lix sanauu ku geeriyooday abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah kulligood waa ka cumri dheeraa oo sheekha ilaahay wuxuu u barakeeyey cumri dheeraa ilaahay uu siiyey sheekhan markaa la yidhaaha qutaybatu ibnu saciid ibnu jamiil albaqlaani wuxuu la joogay hal sano iyo laba bilood hal sano iyo laba biloodu wuxuu ka aruuriyey intii ilaahay uu ka irsaaqay ayuu sheekha ka aruuriyey oo cilmulxadiis ka mid a walidaalika qutaybatu ibnu saciid ibnu jamiil albaqlaani waxaa lagu tilmaamaa awalu shaykhin irtaxala ilayhi annasaa'i sheekhii ugu horreeyey oo imaamu nasaa'i uu u xereysto qutaybat bnu qutaybat bnu saciid bnu jamiil albaqlaani ayuu ahaa waana sheekha kitaabka nasaa'iga ugu xadiiska badan qutayba inta badan waxaa noogu soo laalaaban doonaa kitaabkan dhexdiisa akhbaranaa qutayba akhbaranaa qutayba xadahanaa qutayba ayaa noogu soo laalaban doona kitaabka dhexdiisa waa akthar shuyuukhi الnasaa'i fii sunanihi الsuqraa xadiisan kitaabkiisa sunanu nasaa'i sheekha ugu xadiiska badan waa sheekhan la yidhaaho qutaybatu bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani wuxuu kitaabka dhexdiisa uga wariyey qutayba imaamu nasaa'i lix boqol toddobaatan iyo toddoba xadiis uu kitaabka ku dhex leeyahay qutaybatu bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani dabcooyinka qaar waxay qoraan lix boqol siddeetan iyo laba xadiis laakiin sida saxda ah ee sawaabka ah ee laga fahmayo fahras uu sameeyey sheekhan la yidhaaho abugudda waxa weeye sida saxdaa lix boqol iyo toddobaatan iyo toddoba xadiis ayuu kitaabka dhexdiisa ku leeyahay qutaybatu bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani waana sheekha ugu xadiiska badan kitaabka nasaa'i maadaama sheekhuna isagu ku bilaabi doonaa oo casharka noogu soo horreeya oo xadiiska kitaabu dahaara wuxuu dhihi doonaa akhbaranaa qutayba qutaybaa noo warramay maadaama qutayba uu noqday sheekhi ugu horreeyey ugu xereystay lidaalika wuxuu ku sharfay inuu kitaabkiisa ku bilaabo kitaabkiisa inuu ku bilaabo sheekha ugu horreeya oo uu ku bilaabayo casharka isaguu ka dhigay imaamu nasaa'i raximah allahu tacaala qutaybatu bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani sheekha ku xiga xagga xadiiska ugu badan kitaabkeenna nasaa'iga waa sheekha la yidhaaho camru bnu caliyin ibnu baxri albasriyu min shuyuukhi alimaami albukhaari shuyuukhdii imaamu albukhaarina wuu ka mid ahaa waa camru bnu caliyin ibnu baxri albasri waa sheekha labaad ee ugu xadiiska badan kitaabka nasaa'iga sheekhaasi kitaabka nasaa'iga wuxuu ku dhex leeyahay laba boqol wuxuu ku leeyahay sheekhu kitaabka xadiiska laba boqol iyo siddeed xadiis laba boqol iyo siddeed xadiis ayuu kitaabka ku leeyahay waxaa sheekha saddexaad ee ugu xadiiska badan noqday kitaabka nasaa'iga moxamed ibnu lmuhanna alcanzi albasri oo boqol sagaashan iyo saddex xadiis ayuu ku leeyahay kitaabka sunanu nasaa'i sheekha kale ku xiga ee ugu xadiiska badan kitaabka waxaa weeye waa moxamed ibnu lbashaar dhammaantood waa shuyuukhdii imaamu albukhaari iyo muslim moxamed ibnu lbashaar wuxuu kitaabka ku leeyahay boqol siddeetan iyo lix xadiis boqol siddeetan iyo lix xadiis ayuu kitaabka ku leeyahay sheekha kale ku xige ugu xadiiska badan isaguna waxaa weeye moxamed ibnu cabdilaclaa albasri moxamed ibnu cabdilaclaa wuxuu kitaabka ku leeyahay boqol konton iyo sagaal xadiis boqol konton iyo sagaal xadiis waxaa ku xiga xagga kasrada iyo farabadida kitaabka sunanu nasaa'i oo noogu soo laalaaban doono xadiiska ugu badan ismaaciil ibnu mascuud addimashqi ismaaciil ibnu mascuud addimashqi oo kitaabka dhexdiisa ku leh boqol afartan iyo toddoba xadiis boqol afartan iyo toddoba xadiis waxaa ku xiga sheekhan la yidhaaho alxaaris ibnu miskiin albasri alqaadi xaaris ibnu miskiin albasri alqaadi almisri almisri alqaadi wuxuu isaguna kitaabka uu ku leeyahay boqol afartan iyo afar xadiis sheekhanna inta badan inta badan imaamu nasaa'i usluub gooni ah ayuu isnaadkiisa ka cabiri doonaa oo inta badan wuxuu cabiri doonaa akhbarana alxaaris ibnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac saasaa ugu badnaan doona waa nidaamka kitaabka uu ku alifay akhbarana alxaaris ibnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac sheekhaa xertu kutubta ku dul akhriyeen aniguna waan dhegaysanayey sheekha toos anigu cilmiga ugama qaadine yacni wuxuu ku ishaaray qisadii waxaa dhex martay xaaris ibnu miskiin iyo imaamu nasaa'i raximah allahu tacaala qiso ayaa dhex martay qisadaasi waxay ahayd sheekhan xaaris ibnu miskiin almisri alqaadi wuxuu ahaa sheekh qawaal bilxaq mutajaahiran bilxaq sheekha xaq la jahra oo xaqa aan qarinin oo madaxda ku ad adag ayuu ahaan jiray xaaris ibnu miskiin marka dowladuhu inta badan waa xiri jireen dowladdii cabbaasiyada xirtay ninkii madaxweynihii la dhihi jiray alma'muun ayaa xabsi dheer geliyey xaaris ibnu miskiin almisri ilaa markaa ka bacdi markii dowladdii ma'muun markuu geeriyooday waxaa sheekha xabsiga ka soo saaray madaxweynihii ku xigay oo la dhihi jiray almutawakil alcabaasi ayaa xaaris ibnu miskiin xabsiga ka soo saaray waxaana inta badan dowladuhu ay u xidhi jireen sheekhu madaxda kama baqi jirin wejiguu ka saari jiray wixii ay ku khaldanmaan marka sheekhoo cashar akhrinaya xaaris ibnu miskiin almisri ayaa waxaa xalqadii soo galay imaamu nasaa'i oo lebiskiisu uu ka duwan yahay lebiskii xerta meesha fadhisay maxaa yeele sheekhu waxaa weeye lebiskiisu aad u qurux badnaa sheekha suuraddiisa way muuqaalba quruxoonayd isaguna sheekhu maalqabeen uu ahaayoo lebis wanaagsan uu qaadan jiray wuxuuna u badnaan jiray lebiska weliba doogga leh oo cagaarka ah ayuu inta badan sheekhu lebisan jiray xaaris ibnu miskiin ninkanuu xalqadii soo galay markuu arkay wuxuu is yidhi waa jaasuus kale oo lagu soo dirayoo dowladihii ku xirxiri jiray ninkani xer uma eke saan ugu lebisan markaasuu xalqadii ka cerdeeyey oo wuxuu yidhi adiga xalqadeeda hayga imaanin waan kaa shakiyey qaabkaad u lebisan tahay xalqadeeda hayga imaanin oo ku yidhi sheekhuna nin aad adag u ahaa xaaris ibnu miskiin xaaris ibnu miskiin almisri sheekha markaasuu xalqadii sheekha uu ka go'ay laakiin markuu ka go'ayo muxuu sameeyey min waraa'i alxijaab oo min waraa'i sataar uu xadiiska ka dhegaysan jiray sheekha wejigiisu iska qarin jiray maadaama sheekhu uu yidhi xalqadeyda iga tag min waraa'i alxijaab meel sheekhu uusan ka arki karin ayuu intuu fadhiisto ayuu cilmiga ka akhrisan jiray abu cabdiraxmaan annasaa'i marka adaa'an lilamaana alcilmiya ammaanada cilmiga isagoo gudanaya xaqiiqadii jirtana sheegaya ayuu nasaa'iga dhexdiisa wuxuu ku celcelin doonaa akhbarana alxaaris ibnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac oo sheekhu xertigii qur'aan u akrinayay yani xadiiska u akrinayay anugan meel kalean ka dhegaysanay meel kalean ana ka dhegaysanay addaa'an lilamana alcilmiya ammaanada cilmiga iyo sida uu ku xambaaray xadiiska ayuu rabaa inuu yacni baraa amaam allahi uga guto oo waxba uusan qarqarin imaamu nasaa'i raximahu allahu tacaala sheekhan marka xaaris ibnu miskiin alqaadi qaalina wuu ahaan jiray almisri boqol afartan iyo afar xadiis ayuu ku leeyahay kitaabkan sunanu nasaa'i waxaa kaloo ku yacni ku xiga xagga kasrada xadiiska sheekhii la dhihi jiray caliyu bnu xujirin almarwasi boqol soddon iyo toddoba xadiis ayuu kitaabka uu ku leeyahay sunanu nasaa'i waxaa kaloo ku xigi doona sheekha la yidhaaho yacquub ibnu ibraahiim ibni sacdin aladii yantasib ilaa cabdiraxmaan ibni cawf axad alcasharati almubashariina biljanna isaguna kitaabka wuxuu ku yeelan doonaa boqol toban iyo shan xadiis intaasoo culimaha ugu badan nasaa'iga inta kale waa wax ka sii yaryarow intaasoo culimaha ku soo laalaaban doona kitaabka nasaa'iga waxaa ugu xadiis badan aanu nidhi sheekha qutayba qutaybat ibnu saciid ibnu jamiil albaqlaani ayaa ugu xadiis badan sheekha marka imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala markii uu ka tegey dhinacan afghanistan uu ka soo tegey oo sheekhii qutayba uu ugu soo xeraystay hal sano iyo laba bilood uu la joogay wuxuu haddana sameeyey raxalaad kale wuxuu isku maray waddamo fara badan wuxuu aaday dhulkii la dhihi jiray xalab oo suuriya ayuu sheekhu aaday wuxuu suuriya u aaday sheekh la dhihi jiray fadlu bnu cabbaas ibnu ibraahiim alxalabi sheekhaasuu haddana dhulkaa xalab uu ugu xeraystay oo haddana cilmi fara badan uu ka soo qaatay wuxuu haddana sheekhu rexlo u sameeyey dhulkii la dhihi jiray kuufa ciraaq ciraaq uu haddana aaday moxamed ibnu alcalaa abu kurayb aladii takarara fii saxiixi muslim oo markaa ciraaq wax ku akhrin jiray kuufa ayuu sheekhu haddana u xehaystay wuxuu kaluu haddana yacni rexlo u sameeyey caasimaddii ciraaq baqdaad wuxuu baqdaad sheekhu haddana u aaday moxamed ibnu isxaaq assakhaani sheekhii la dhihi jiray ka bacdi haddana sheekhu wuxuu aaday dhulka maka maka almukarama ayuu haddana sheekhu u xehaystay waxaa markaa maka cilmulxadiisku akhrinayey sheekhii la dhihi jiray moxamed ibnu zambuur moxamed ibnu zambuur ayuu haddana sheekhu magaalada maka almukarama uu cilmulxadiis uga akhristay ka bacdi haddana sheekhu wuxuu aaday dimashqa dimashqana waxay ka mid ahayd meelahii uu u xehaystay iyadana oo caasimadda suuriya wuxuu ka akhristay hishaam ibnu camaar ayuu haddana meeshaa cilmiga xadiiska uu sheekhu uga qaaday wuxuu haddana aaday sheekhu naysaabuur oo dhulkii eeraan ayuu haddana sheekhu aaday naysaabuur haddana wuxuu ka qaatay isxaaq ibnu ibraahiim almarwasi oo shuyuukhdii bukhaari iyo muslim ka mid ahaa ayuu dhulkaa maysaabuur haddana wuxuu uga qaatay sheekhu raximah ullahu tacaala basra ayuu haddana sheekhu aaday dhulkii ciraaq haddana ka mida wuxuu haddana basre uga qaatay moxamed ibnu lmuhana alcanasi iyo moxamed ibnu bashaar moxamed ibnu bashaar wuxuu haddana aaday sheekhu cariga masar wuxuu masar haddana kula kulmay sheekhi la dhihi jiray alxaaris ibnu miskiin alqaadi hadda qisadiisa aanu ka sheekaynaynay wuxuu kaluu masar kula kulmay sheekhi la dhihi jiray yuunus ibnu cabdilaclaa oo talaamiiddii imaamu shaafici ka mid ahaa sheekhaasna wuxuu kula kulmay dhulka masar ayuu sheekhu uu kula kulmay alimaamu النasaaئي raximah اllahu tacaala xagga markii la yidhaaho asaaniidda caaliga ah ama abtirsiga dhow oo nabiga si dhow loo galo salى اllahu wslama وbaaraka calayhi waxaa uga sarreeyey imaamu اlbukhaari leanna imaamu اlbukhaari wuxuu iska lahaan jiray axaadiis la yidhaaho hulaafiyaat oo saddex sheekh bis uu ka tirsanayo nabiga salى اllahu wslama وbaaraka calayh waxaanu ku soo qaadannay kitaabkii saxiixu اlbukhaari ilaa labaatan iyo dhowr xadiis oo hulaafiyaad ah inuu lahaan jiray alimaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala tirmidiguna wuxuu iska leeyahay hulaafiyaad laakiin imaamu tirmidi isagu hulaafiyaadkiisu ma badno hal xadiis oo keligiisa ayuu ka leeyahay xadiis hulaafiyaada oo saddex sheekh uu ka tirsanayo nabiga salى اllahu waslama وbaaraka calayhi ibnu maajaha isaguna wuxuu iska leeyahay hulaafiyaad hulaafiyaadkiisu isaguna ma badna ilaa shan xadiisi wey shantooduban dhammaantood waa min dariiqi jubaarata ibnu muqallis wa huwa daciif jubaarata ibnu muqallisay kulli dariiqiisa wada galaan waana sheekh daciifa sheekh daciifa weeye jubaaratu ibnu muqallis marka imaamkeenna hadda aanu cashirkiina akhrisanayno oo kitaabkiisa aanu akhrisanayno alimaamu الnasaa'i hulaafiyaad ma lahan wax hulaafiyaada sheekhu ma lahan aclىa maa waqaa lilimaami النasaa'i alaxaadiisu الrubaaciyaat axaadiista rubaaciyaadka ah ayaa sheekha ugu sarreeya xadiis rubaaci oo yacni afar sheekh uu ka tirsanayo nabigeenna salى اllahu waslama وbaaraka calayhi alimaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala kitaabkiisan asunanu suqraa ama sunanu nasaa'i la yidhaaho wuxuu ka wariyey oo uu ku leeyahay shuyuukh aad u fara badan oo kuwa hadda aanu soo tusaalaynay oo ugu xadiiska badan ay ka mid yihiin shuyuukhda sheekha raximah ullahu tacaala toos uu uga qaaday cilmiga kitaabkiisan sunanu nasaa'i waa saddex boqol iyo soddon iyo afar sheekh culimmada qaarna waxay yidhaahaan waa saddex boqol iyo soddon iyo shan sheekh hal sheekha la isku khilaafsan yahay saddex boqol iyo soddon iyo afar sheekh ama saddex boqol soddon iyo shan sheekh waa shuyuukhda toos uu leeyahay akhbaranaa fulan akhbaranaa fulan uu toos u leeyahay waa saddex boqol iyo soddon iyo afar ama saddex boqol soddon iyo shan sheekh wayo shuyuukhda uu kitaabka noogu sheegi doono sunanu nasaa'i imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala kutubta kale lixda ah ee loo yaqaano alusuulu sita ama ummahaatu sita loo yaqaano shuyuukhna wuu la wadaagay waxaa kaloo jira shuyuukh isagu uu la khaas yahay oo iyagu aysan waxba ka warin shuyuukh waxaa kaloo jira culimmada lixda kitaab ee usuusha loo yaqaano alifey shuyuukh ay shirko ku yihiinna way jiraan dhammaantood sagaal sheekh ayay shirko ku yihiin oo dhammaantood u wada sheekha culimmada yacni qoray kutubtan usuululxadiis ama alummahaatu sita loo yaqaan waa sheekhan la yidhaha moxamed ibnu bashaar lixdoodaba sheekhu u yahay lixda sheekhu umaatu sita qoray sheekhu u wada yahay sheekhan la yidhaha moxamed ibnu bashaar bundaar sheekha labaadna waa moxamed ibnu lmuhana alcanasi albasri sheekha saddexaad waa sheekhan la yidhaha ziyaad ibnu yaxya alxasaani ziyaad ibnu yaxya alxasaani sheekha afraadna waa cabaas ibnu cabdilcadiim alcambari cabaas ibnu cabdilcadiim alcambari waa sheekha saddexaad ee culimmada dhammaantood yacni ummahaatu sita culimmada alifey ay u wada xereysteen oo sheekhay u wada yihiin sheekha shanaad isaguna waxaa weeye waa cabdullaahi ibnu saciid alashaj oo lixdoodaba sheekh u ah cabdullaahi ibnu saciid alashaj sheekha lixaad waa camru bnu cali ibnu baxri albasriy camru bnu cali ibnu baxri albasri sheekha toddobaad waa moxamed ibnu macmar albaxraani moxamed ibnu macmar albaxraani sheekha sideedaad waa nasru bnu cali aljahdami nasr bnu cali aljahdami sheekha sagaalaad waa yacquub bnu ibraahim addawraqi sagaalkaas sheekh lixda sheekho ummahaatu sita qoray shirkay ku wada yihiin alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala kitaabkiisana saddex boqol iyo soddon iyo afar ilaa saddex boqol iyo soddon iyo shan sheekh ayuu sheekhu wax uga wariyey wuxuu kaluu ummahaatu sita shuyuukhda iska leh wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala kala khaas yahay ilaa sagaashan iyo lix sheekh oo iyagu aysan waxba ka warin oo isaga u khaasaa jira alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala sagaashan iyo lix sheekh inta markaa ummahaatu sitaha kale ee shuyuukhda ummahaatu sita qoray uu shirko kula noqday ama qayb ka mida uu shirko kula noqday oo isagu uusan la infiraadin ama uusan la gooni noqon waa laba boqol iyo soddon iyo sagaal sheekh lama gooni noqon laba boqol iyo soddon iyo sagaal sheekh isagu lama khaas aha ama ibnu maajaha shirko kula ah ama tirmidiha shirko kula ah ama abi daawuudah shirko kula ah ama bukhaariya shirko kula oo meel ka soo gelaya ama imaamu muslima meel ka soo gelaya laakiin sagaashan iyo lix sheekhoo sheekhu wuxuu iska leeyahay culummada kale aysan shirko kula ahayn oo isagu nasaa'iga raximah ullahu tacaala isagu uu la khaas noqday alimaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala kitaabkiisan shuyuukhda ducafada ah ee axaadiistooda la daciifiyo aaday ugu yar yihiin maxaa yeelay manhajka qaybta aanu uga hadli doonno manhajka sheekha raximah ullahu tacaala iyo qaabka sheekhu uu kitaabka u qoray ayay noogu iman doontahay waxaa weeye shuyuukhda ducafada ama matruukiinta la yidhaaho oo axaadiistoodu la daciifiyo sheekha kitaabkiisa aaday ugu yar yihiin walidaalika sheekhan la yidhaaho daara qudni kitaabkan sunanu nasaa'i wuxuu isaguba ku magacaabi jiray saxiixu nasaa'i sidii saxiixu albukhaari iyo saxiixu muslim oo kale lidaalika culimmada dacfiga lagu sheegay waa siddeetan iyo laba sheekh siddeetan iyo laba sheekha ka jira wax la duray oo la daciifiyey kitaabkan imaamu nasaa'i raximah llahu tacaala shuyuukhdiisa siddeetan iyo labadaa sheekh waxaa ka mid a moxamed ibnu zubayr alxandali sheekha la yidhaah moxamed ibnu zubayr alxandali albasri waxaa ka mid ah sheekha la yidhaha cabdulmelik ibnu naafic alkuufi cabdulmelik ibnu naafic alkuufi ayaa ka mid ah imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala suuraddiisa iyo suluukiyaadkiisa sheekha raximah ullahu tacaala imaamu dahabi raximah ullahu tacaala markuu ka hadlayey wuxuu yidhi wa kaana shaykhan mahiiban maliixa alwajhi daahira dami xasana shayba sheekhu raximah اllahu tacaala ilaahay wuxuu siiyey qurux iyo jamaal xisan wa macnan xagga xisiga iyo macno ahaanba qurux iyo jamaal uu ahaayo sheekh mahiiboo laga heybaysto ayuu ahaan jiray imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala wa kaana nadira alwajhi maca kibari sinni isagoo sheekhu sagaashan sano ku dhowaaday ayaa wejigiisu iska iftiimay oo hilaaca iyo nuurku uu ka baxayey isagoo sheekhu waayeel ah alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala walidaalika xaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala markuu ka hadlayey sifaadka iyo tilmaamaha sheekha alimaamu النasaa'i wuxuu yidhi kaana fii gaayati اlxusni wajhuhu kaanahu qindiil sheekha quruxda meesha ugu dambaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey wejigiisa waxaad u malaynaysay inuu nuur uu ka baxayo imaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala sheekha raximah اllahu tacaala xagga cibaadada culimmadu markay ka hadlayaan wuxuu ahaa kaana yasuumu sawma daawuud nebiyullaahi daawuud soomkiisii oo kale ayuu soomi jiray oo nebiyullaahi daawuud soomkiisu wuxuu ahaa kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowman maalinna waa soomi jiray maalinna waa afursanaan jiray ilaa uu ka geeriyoodo sheekha raximah اllahu tacaala cibaadadiisu sidaasay ahayd maca daalika isagoo sheekhu cibaadada sidaa ugu dadaalaya kama khaali noqon jirin gaaliban can arbaci zawjaad afar xaasna waa lahaan jiray oo maba yacni noloshiisa inta badanba sheekh raximah ullahu tacaala haweenay hadday kala tagaan xataa mid afaraaduu sheekhu mar walbaba uu ku buuxin jiray booskeedaoo afar zawjo kama khaali noqon jirin sheekha raximah ullahu tacaala sheekhuna raximah ullahu tacaala dabeecadiisa waxay ahayd alimaamu nasaa'i cunto la cuno wuxuu ugu jeclaa dooradu ugu jeclaa baalkan diiqa la yidhaaho ayuu sheekhu jeclaayo aad ugu cuni jiray alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala lebiska sheekha raximah اllahu tacaala sida hore baan u sheegnay dharka cagaarka ah u badnaan jiray oo inta badan uu lebisan jiray wuxuuna sheekha dhihi jiray markii la weydiiyo dharkan cagaarkaa uu lebisanayo wuxuu yidhi indhaha waxyaalaha araggooda lagu ilaaliyo waxaa ka mida doogga in la fiirsado meelaha doogga ahoo dhirtu ay ku badan tahay in la fiirsado waxyaalaha indhaha araggooda xoojiyey ka midkuu dhihi jiray aniguna wuxuu yidhi damaashaad iyo dhir iyo meelaha inaan aado wakhti uma hayo marka dhirta booskeedii waxaan ka dhiganah uu yidhi dharkaa cagaarka ah oon fiirsanayo oo lebiskayga aan u badinayo si indhaha markaas doogga fiirsigiisii beddelkiisii dharkan cagaarka ay ii galaan dharta fiirsigiisii saasuu dhihi jiray markii sheekha xigmada la weydiiyo uu dharka cagaarka ah mar walbaba uu labisanayo sheekha raximah ullahu tacaala waxaa kale oo akhlaaqdiisa ka mid ahayd ee cibaadaadkiisa kaana yughiru min aljihaadi waalxaji jihaadkuu aad u badin jiray casrigii sheekha raximah ullahu tacaala jihaadka aad u noolaa maadaama jihaadku uu aad u noolaa jihaadkuu sheekhu uu badin jiray xajkana sanad walbaba wuu aadi jiray alimaamu النasaa'i raximahu اllahu tacaala imaamu النasaa'i raximahu اllahu tacaala marka laga hadlayo caqiidadiisa iyo sida sheekha raximah اllahu tacaala caqiidadiisa iyo madhabkiisu siday ahaan jireen alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala akhar ahli اlcilmi waxay ku tageen madhabkiisu inuu shaafici ahaa akar ahli اlcilmi waxay ku tageen madhabkiisu inuu ahaa shaafici waxaa ka mid ahaa dadka sidaa sheegay inuu shaafici ahaa sheekhi la dhihi jiray ibnu اlasiir kitaabkiisan muqadamada jaamicu اlusuul wuxuu ku yidhi kaana النasaa'iyu shaaficiyan imaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala shaafici ayuu ahaa waxaa ka mida dadka sidaa u nisbeeyey taajudiin asubki kitaabkiisa dabaqaatu shaaficiya alkubraa kitaabkiisan dabaqaatu shaaficiya alkubraa taajudiin asubki wuxuu ku yidhi wa kaana shaaficiyan imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala shaafici ayuu ahaa waxaa kaloo sidaasoo kale u nisbeeyey ibnu qaadi shuhba sheekhan la yidhaaho ibnu qaadi shuhba isaguna wuxuu yidhi wa kaana shaaficiyan imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala shaaficiyuu ahaa waxaa kaloo sidaasoo kale u nisbeeyey madhabka shaafici cabduraxiim alisnawi fii kitaabihi dabaqaatu shaaficiya kitaabkan uu uga taariikheeyey culimmadii shaaficiyada wuxuu isaguna ku yidhi cabdiraxiim alisnawi wa kaana anasaa'iyu yatacabadu bilmadhab ashaafici imaamu nasaa'i wuxuu ku cibaadaysan jiray xagga axkaamta uu raacsanaa alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaana taas aad u caddayn kara kitaab sheekhu wuxuu alifay fiqhi ah oo la yidhaha manaasikulxaj kitaabka manaasikulxaj min bidaayatihi ilaa nihaayatihi wuxuu ku socdaa madhabkii alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala sheekha raximah اllahu tacaala caqiidadiisu waxay ahayd waa caqiidatu ahli sunna waljamaaca caqiidatu ahli sunna waاljamaaca ayaa caqiidada sheekhu ay ahayd khusuusan waxaanu arki doonnaa markii aanu gaarno kitaabu اliimaan wa sharaa'icihi kitaabu اliimaan wa sharaa'icihi markii aanu gaarno in sha allahu tacaala ayaanu ka arki doonnaa inuu halkaas uu sheekhu ku sheegay madhabkii ahlu sunna waاljamaaca ayuu sheekhu halkaa uu ku sheegay waxaa kaloo tusinaya sheekha raximah اllahu tacaala inuu yahay yacni min ahli sunna waاljamaaca inuu ka mid ahaa wuxuu ka soo guuriyey cabdullahi bn lmubaarak cabdullahi bn lmubaarak ayuu wuxuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi qof hadduu yidhaaho man zacama ana qowlahu tacaala inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana faacbudnii qofkii aayaddaa yidhaaha waa makhluuq fa huwa kaafir aayaddaa iyo qur-aankaa qofkii yidhaahay qur-aanka dhan waa makhluuq waa gaaluu yidhi cabdullahi bnu mubaarak markaasuu imaamu nasaa'i wuxuu yidhi bi haadaa aquul anna sidanaan qabaahuu yidhi qur-aanka waa makhluuq qofkii yidhaha inuu kaafir noqonayo ayaan qabaahuu yidhi sheekhan alimaam annasaa'i raximahu llahu tacaala imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala culimmada qaarkood waxay shaki geliyeen ama ay dureen caqiidadiisa waxaa ka mida dadka shakiga geliyey xaafid ibnu kahiir waxaa ka mida alimaamu dahabi labadaa sheekha ugu waaweyn waxa shakiga geliyey sheekha caqiidadiisa labadaa sheekh waxay ku tilmaameen imaamu dahabi raximah اllahu tacaala imaamu dahabi wuxuu yidhi fiihi qaliilu tashayuc shiicannimo yaraa ku jirta uu yidhi sheekh fiihi qaliil tashayuc xoogaa shiicannimo aan badnayn ayaa nasaa-i ku jirta uu yidhi dahabiyaa dhahay ibnu kasiir raximah اllahu tacaala isaguna wuxuu yidhi qiila canhu annahu kaana yunsabu ilayhi shayءu min atashayuci xoogaa wax yaroo shiicanimaha loo nisbayn jiray alimaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala waxaana shakigaa keenay shakigaas waxyaalaha keenay waxaa ka mid ahaa sheekha raximah اllahu tacaala markii uu masar ka soo tegey oo dhulkan dimashqa uu yidhi uu yimid sheekhu carrigan suuriya ayuu sheekhu wuxuu alifay kitaab uu ugu magac daray khasaa'isu caliy sayidunaa cali waxyaalaha ilaahay uu la khaas yeelay oo manaaqib iyo ma'aafir iyo madaa'ix waxyaalaha ilaahay uu la khaas yeelay sayidunaa cali uu kitaab ka qoray markaasaa sheekha raximah اllahu tacaala waxaa la yidhi maxaad wax uga qori weysay mucaawiyatu bna abi sufyaan mucaawiyatu bna abi sufyaan iyo maxaad wax uga qori weysay markaasuu sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi mucaawiyatu bna abi sufyaan anigu xadiis waxaan u hayaahuu yidhi xadiis dhahaya allaahuma laa tushbic badnahu oo imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo nabiga salى اllahu waslm wabaaraka calayhi intuu yidhi hala iigu yeedho mucaawiyatu bna abi sufyaan ayaa waxaa li rasuulka ilaahayow cuntuu faraha kula jira markaasuu nabigu salى اllahu alيyh wasalam yidhi mar labaad hala iigu yeedho rasuulka ilahi weli faaruq ma noqonaa lagu yidhi nabigu salى اllahu alيyh wasalam wuxuu yidhi allahuma laa tushbic badna ilaahay ma dharji uu yidhi mucaawiyatu bna abi sufyaan wuxuu yidhi xadiiskaas miyaan u sheegaahu yidhi xadiiskaas miyaan sheegaahu yidhi wax kale uma hayou yidhi wax kale uma hayu yidhi mucaawiyatu bn abi sufyaan ka bacdi markii dadkii hadalkaa ay ka maqleen way ku soo boodeen sheekh masaajidkii dadkii joogay ayaa ku soo booday way garaaceen way ku istaageen ilaa sheekha raximah اllahu tacaala naf yar ay uga tageen sheekh markuu hadalkaa yidhi masaajidka intii joogtay oo dhan ayaa sheekhii garaacay sheekha marka raximah اllahu tacaala waxaa lagu yidhi maxaad ula jeeday khasaa'isu caliy ilaa sheekhu dhibaad isku soo jiiday waad u jeeddaa dadkii way ku garaaceen iyo mushkilad si khaldana lagaa fahmay wuxuu yidhi magaaladan markaan soo gelayay dimashqa waxaan arkay uu yidhi kacdoon lagu kacsan yahay sida cali bin abi taalib oo magaciisa baan magaalada lagu sheegi karay oo dad necab ay buuxaan saxaabigaa jaliilka ah waxaan islahaayuu yidhi bal dadkan saxaabigan ka difaac nacaybka la necab yahay sayd cali laakiin mucaawiyatu bin abi sufyaan wax mushkila magaaladan laguma hayuu yidhi dadkan waa ammaanayaan mucaawiyatu bin abi sufyaan mushkilada taagan waxaa weeye waa buqdi caliy sayd cali oo dimashik inta badan dadku ay aflagaadaynayaan marka mushkilo taagneedaan ku daaweynayuu yidhi kitaabkan khasaa'isu caliy mushkilo taagneyd ayaan ku daaweynayuu yidhi waxaana sheekha inuu sidaa ula jeeday tusinaya sheekha raximah اllahu tacaala ibnu casaakir kitaabkiisa taariikh dimashqa wuxuu ku sheegay imaamu nasaa'i ayaa waxaa la weydiiyey mucaawiye ka warran sayidina mucaawiyata bn abi sufyaan ka warran markaasuu wuxuu yidhi imaamu nasaa'i inama alislaamu ka daarin lahaa baabun diinteenna islaamku waxay la mid tahay uu yidhi guri hal albaab leh guri hal albaab leh ayaa diinteenna islaamku la mid tahay uu yidhi wa baabu lislaami asaxaaba islaamka albaabka laga soo galana waa saxaabada nabiguu yidhi saxaabada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh faman araada mucaawiya inamaa araada saxaaba qofkii mucaawiye doonaya inuu wax ka sheego saxaabadiiuu rabaa inuu u dhaadhaco albaabkuu rabaa inuu jebiyo saxaabadiina uu aflagaadeeyo marka qofkii yacni mucaawiye aflagaadeeya saxaabadii oo dhan uu caayuu yidhi taasi marka waxay deliil u tahay kitaabkan khasaa'is caliyin markuu qorayey inuu sheekhu mushkilo ku daaweynayo oo magaalada ka jirtay dadkiina si khaldanay u fahmeen markaase sheekhi dad wax magarato ah ayaa isaga tuntay saasuuna sheekhu ku geeriyooday dhibaatadaa dimashik loogu geystay xanuunkii uu ka soo qaaday ayuu imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala wuu ku geeriyooday fakhatama allaahu cumrahu bishahaada ilaahay cumrigiisii wuxuu ku khatimay sheekha shahaadadaas ayuu ku khatimay imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala wuxuu ku geeriyooday imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala waxaa la ysku khilaafay meesha sheekhu uu ku geeriyooday culimmada muxadisiinta iyo ahlu taariikh qaarkood waxay leeyihiin sheekha markii sidaas loogu dhibaateeyey magaaladii dimashqa wuxuu yidhi ixsaan ii sameeya ha la ii qaado magaalada barakaysanee maka almukarama markuu dareemay inuusan dhibaatadan loo geystay uusan ka kacaynin magaalada aan ku dhintee magaaladaa ha la ii qaadou yidhi makaa loo qaaday maba daahinba makuu ku geeriyooday makaana lagu aasay qowlaa sidaa dhahaya qowl ayaa sidaa dhahaya culimmada muxadisiinta qaarkoodna waxay leeyihiin sheekha markii dhulkaas lagu jir dilay dimashqa makaba looma qaadine waxaa lagu aasay dhulkii carrigii filistiin naftiisii dhulkii filistiin ee maka lama geynin filistiin ayuu sheekhu ku geeriyooday halkaasuuna sheekhu uu qabrigiisu ilaahay uu ka dhigay jala jalaaluhu culimmada qaarna sidaas ayay leeyihiin sheekha marka raximah ullahu tacaala wuxuu geeriyooday taariikha hijirigu markuu ahaa saddex boqol iyo saddexdii saddex boqol iyo saddexdii taariikha hijiriga ayuu sidaas uu u geeriyooday alimaamu الnasaa'i raximahu اllahu tacaala imaamu الnasaa'i raximah اllahu tacaala wuxuu ka tegey turaas iyo dhaxal cilmiyeed aad u fara badan ayuu adduunka uga tegey kutubta uu ka tegey waxaa ka mid a kitaab la yidhaaho tasmiyatu fuqahaaءi اlamsaar waxaa ka mid a tasmiyatu man lam yarwi canhu gayru rajul waaxid culimmada hal qof maahane qof kale aysan waxba ka warin waxaa ka mid ah tafsiiru اlqur'aani اlkariim qur-aanka kariimkaa kitaab uu ku fasiray waxaa ka mid ahaa kitaab la yidhaaho aljarxu waatacdiil waxaa kaloo ka mid ahaa xadiidu qutaybata bni saciid can abi cawaana abi cawaana axaadiistii uu ka wariyey qutaybata bnu saciid ibnu jamiil albaqlaani markaan halkaas uga gudubno sheekha raximah اllahu tacaala tarjamadiisii iyo taariikhdiisii waxaan u gelaynaa nuqdadii labaad nuqdadii labaad oo aanu ka hadlaynay ayaanu u gelaynaa nuqdadaas labaadna waxaan uga hadlaynaa manhaj alimaamu الnasaa'i raximah اllahu tacaala fi ta'liifi kitaabihi bal sheekha raximah اllahu tacaala nidaamka iyo habka habka uu ku alifay kitaabkiisan sunanu nasaa'i kitaabkan aanu hadda bilaabanayno sunanu nasaa'i wuxuu iska leeyahay dhowr magac waxaa lagu magacaabaa almujtaba sheekha naftiisaana u bixiyey magacaa magacaa naftiisa sheekha ku magacaabay almujtaba almujtaba oo macnaheedu ay tahay kitaabkii la doortay leannahu sheekhu raximah ullahu tacaala kitaabka wuxuu ka soo dhex xulay ama uu ka soo dhex doortay kitaab wuu iska leeyahay oo la yidhaaho asunanu اlkubraa asunanu اlkubraa ayuu ka soo dhex xulay oo sheekhu uu ka soo gaabiyey marka almujtabaa sheekha naftiisaaba ku magacaabay raximah اllahu tacaala waxaa kaloo kitaabkan lagu magacaabaa aلsunan الsuqra اxtiraazan can الsunan اlkubraa iyadoo markaa culimmadu ay ka ixtiraazayaan kitaab kaloo sheekhu uu iska leeyahay oo la yidhaah assunan اlkubraa ayaa jirta marka kan waxaa lagu magacaabaa aanu akhrisanayno assunan الsuqraa ayaa lagu magacaabaa waxaa kaloo kitaabka lagu magacaabaa sunan الnasaa'i wa huwa aladii ishtahara bih waana magaca uu ku caanbaxay magaca dadku inta badan ay u yaqaanaan hadda waxaa weeye sunan الnasaa'i taana waa lagu magacaabaa waxaa kaloo kitaabka lagu magacaabaa صaxiixu الnasaa'i sida صaxiixu اlbukhaari iyo صaxiixu muslim nidaamkaas oo kalea culimmada qaarkood waxay ku magacaabeen صaxiixu الnasaa'i waxaana ka mid a culimmada magaca u bixiyey sheekhan la yidhaha xaafid addaara qudni sheekh alxaafid addaara qudni isagu wuxuu ku magacaabay صaxiixu النasaa'i waxaa kaloo magacaas ku magacaabay alkhadiib albaqdaadi alkhadiib albaqdaadi markuu kitaabka ka taariikhaynayo wuxuu leeyahay صaxiixu النasaa'i magacaas ayuu isagu u yaqaanaa khadiib اlbaqdaadi laakiin magacaas صaxiixu النasaa'i waxay culimmadu ula jeedaan waa jaryan calى alghaalib sida khaalibkaa uunbay ku magacaabeen mooye kitaabka axaadiis aan badnayn oo daciifa ku dhex jirta waxa sunan yacni saxiixu nasaa'i ugu magacaabayaan waa jaryan cala alghaalib sida khaalibkaahuu saxiix yahay kitaabku laakiin kulligiis saxiix ma wada ahan sheekha raximah اllahu tacaala kitaabkiisan la yidhaaho sunanu nasaa'i ama almujtaba la yidhaaho waxaa la ysku khilaafay ma isagaa toos u alifay mise waxaa alifay ardaygiisii la dhihi jiray axmed ibnu sunni axmed ibnu sunni miyaa alifay kitaabka sida loo badan yahay ee jumhuuru ahlilxadiis ay qabaan sheekhu kitaabka isagaa qoray isagaa alifay walaysa libni sunni ila riwaaya ardaygiisa ibnu sunni wuxuu ku leeyahay inuu sheekha ka wariyey kitaabka bis sheekha inuu kitaabka ka wariyey mooye farsamo kale ibnu sunni kitaabka kuma laha wa haadaa huwa alasaxu waraajix sida sawaabka ahee raajixana waa sidaas kitaabkan sunanu nasaa'i manhajka uu ku qoray inta xadiis oo sheekha raximah اllahu tacaala uu kitaabkiisa ugu tala galay iyo axaadiista uu kitaabkiisu ka kooban yahay waa shan kun toddoba boqol konton iyo siddeed xadiis shan kun toddoba boqol iyo konton iyo siddeed xadiis ayuu ka kooban yahay oo intaasuu ugu tala galay imaamu النasaa'i raximah اllahu tacaala kitaabkiisa waana cadad iyo kamiyad aad uga yar markii la fiiriyo kitaabkii uu ka soo gaabiyey oo sunan اlkubraa leannu kitaabkiisii sunan اlkubraa kow iyo toban kun toddoba boqol iyo toddobaatan xadiis ayuu ka koobnaa kow iyo toban kun toddoba boqol iyo toddobaatan xadiis ayuu ka koobnaa asunanu alkubraa marka kitaabkiisan uu soo gaabiyo sheekhu shan kun toddoba boqol iyo konton iyo siddeed xadiis ayuu kitaabka sheekhu uu manhaj ahaan uu sheekhu ku soo koobay raximahu اllahu tacaala kitaabkan fadligiisa waxyaalaha tusinaya waxaa ka mid ah sheekhan la yidhaaho xaafid aلsakhaawi eeardaygii ibnu xajar alcasqalaani talaamiiddiisa sheekhi ugu weynaa ka mid ahaa wuxuu ka qoray kitaab uu ka alifay sunanu nasaa'i uu ugu magac daray khatmu sunani nasaa'i khatmu sunani nasaa'i kitaab la yidhaah ayuu ka qoray sakhaawi marka sakhaawi kitaabkiisa wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi sheekh la dhihi jiray xasanu bnu lkhadir asuyuudi xasanu bnu lkhadir asuyuudi ayaa wuxuu yidhi nabiga ayaan ru'yo ku arkay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wa bayna yadayhi kutubun kasiira iyadoo nabiga hortiisa sala allahu wasalama wabaaraka calayhi kutub fara badan ee yaallaan markaasuu rasuulku sala allahu wasalama wabaaraka calayhi kutubtii faraha badnayd ayuu wuxuu farta iigu taagay buu yidhi kitaabkan sunanu nasaa'i markaasuu yidhi haadaa yakfiika kan haddaad akhrisato oo aad ku camal fasho wuu kugu filan yahay kitaabkan sunnadaydii iyo raadkaygii iyo cilmigaygii kani wuu kaaga filan yahay wuu ugu yidhi uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qisadaasna waxaa soo arooriyey xaafidu sakhaawi kitaabkiisa la yidhaaho khatmu sunani nasaa'i ayuu ku soo arooriyey alimaamu dahabi raximah llahu tacaala markuu ka hadlayey kitaabkan sunanu nasaa'i iyo sheekha qorayba wuxuu yidhi imaam imaamu dahabi raximah اllahu tacaala lam yakun axadu fii ra'si halaaثi miئa axfadu min الnasaa'iي qarnigii saddex yani saddex boqol taariikha hijrigu markuu marayey imaamu nasaa'i cidka xifdi badnayd ma jooginuu yidhi casriga wa huwa axdaqu biاlxadiiثi wa cilalihi min muslim wa abi daawuud watirmidi wuxuu yidhi cilmu lxadiisna wuxuu uga oqoon badan yahay imaamu muslim abu daawuud iyo tirmidi waa uga oqoon badan yahay wa huwa jaarin fii midmaari اlbukhaariyi wa abi zurca wuxuuna geli karaa uu yidhi safka bukhaari iyo abi zurca imaamu nasaa'i wuxuu ku saf noqon karaa uu yidhi oo uu ku miisaan noqon karaa imaamu albukhaari iyo abi zurca safkooduu geli karaa uu yidhi sheekha raximah ullahu tacaala manhajka kitaabka uu u qoray waxa weeye wuxuu xulay sheekha shuyuukhda ugu runta badan ugu cadaaladda badan loogu kalsoonida badan yahay ayuu sheekhu ku soo xulay kitaabkiisa imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala walidaalika imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala sakhaawi wuxuu ka soo guuriyey imaamu nasaa'i inuu yidhi lamaa cazamtu calaa jamci sunan markii aan go'aansaday uu yidhi kitaabkayga inaan alifo oo sunanu nasaa'i markaan inaan qoro markii aan go'aansaday oo go'aankaa aan gaaray istakhartu llaha fi riwaayati calaa shuyuukh waxaan istikhaaraystay uu yidhi shuyuukhda aan xadiidka ka warinayo istikhaaran u dukaduu yidhi imaamu nasaa'i raximah ullahu tacaala kaana fi lqalbi minhum shay culimo xoogaa qalbigayga wax uun ay uga jireen oon islahaam aan lagu kalsoonayn xadiidkooda ayaan u istikhaareeyuu yidhi fa waqacat ilkhiiratu calaa tarkihim intii qalbigayga ku jirtay oon ka shakisnaa istikaaradii waxay u soo saartay buu yidhi inaan isaga tago oo kitaabkayga sunanka ah aananba xadiiskoodii aanan ku soo hadal qaadin taasaan uga tegi uu yidhi imaamu nasaa'i raximahu اllahu tacaala walidaalika sheekha ixtiyaadkiisa iyo waraciisa iyo xalaal miiradka cilmu rijaal waxaa ka mid a rijaal fara badan oo imaamu albukhaari iyo muslim ay xujo ka dhigteen ayuu isagu ka shakiyey oo iska daayey imaamu imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala rijaashaasna waxaa ka mid a ismaaciil bna abi uways almadani oo imaamu maalik abti uu ahaa in badanna noogu soo laalaaban jiray kitaabka saxiixulbukhaariga noogu soo laalaaban jiray waa ka tegey waan ka shakiyuu yidhi sheekhaas imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala bal waxaa jira sheekhan la yidhaaho daara qudni kitaabuu masaladan ka qoray masaladana rijaasha uu ka tegey imaamu nasaa'i bukhaari iyo muslimna ay xujeysteen daara qudniga kitaab ka qoray xaafid daara qudni masaladaas kitaab uu ka alifay raximahu اllahu tacaala imaamu nasaa'i raximahu اllahu tacaala manhajka kitaabka uu ku qoray waxaa ka mid ah kitaabkiisa qaybo badan wuxuu ku tix raacay manhajkii imaamu اlbukhaari maadaama imaamu اlbukhaari casrigiisii uu ahaa sheekha ugu oqoonta badan cilmu اlxadiis wax badanuu sheekhu wuxuu ka doortay manhajkii imaamu اlbukhaari uu kitaabkiisa u alifay waxyaalaha uu ka waafaqay imaamu اlbukhaari waxaa ka mid ah taksiiru اlabwaab likasrati اlistinbaadi waاduruq sheekhu kitaabkiisa wuxuu ku bediyey baabu fulaan baabu fulaan baabu kada baabu kada baabu kada iyadoo ulajeeddada sheekhuna ay tahay duruqda xadiiska inuu badiyo duruqda xadiiska inuu badiyo tusaale ahaan kitaabu uludxiya markii aanu gaarno waxaan arki doonnaa dhowr mas'alo oo suurtagal sheekh ay u ahayd inuu hal baab uu u tarjameeyo ayuu sidii bukhaari wuxuu samayn doonaa abwaab fara badan uu u tarjamayn doonaa wuxuu leeyahay tusaale ahaan baabulcawraa yacni neefka cawarka leh inaan lagu udxiyaysan karin ayuu u baab yahay baab ku xiga wuxuu yidhi baabulcarjaa neefka dhutinayoo jiiska ah inaan lagu udxiyaysan karin baab kaluu haddana ku xijiyey baabulcajfaa neefka weydda ah oo caatada ah inaan lagu udxiyaysan karin intaas maxaa kaga fillayd hal baab inuu u tarjameeyo laakiin ulajeeddada uu ka leeyahay waa sidii manhajkii imaamu albukhaari ayuu wuxuu ka rabaa kasratu duruq rijaasha cusuba kugu soo laalaabanaysa ayuu ka rabaa waa habkii imaamu albukhaari raximah ullahu tacaala uu kitaabkiisu uu qornaa marka abwaabta saddexdaa waxaad ka faa'iidaysan anna lilxadiidi halaaثata duruq halkaa xadiis inuu saddex dariiq inuu iska leeyahay ayaad ka faa'iidaysan imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala waxaa ka mida manhajka kitaabka uu ku qoray annahu yubayinu cilaة اlxadiis wuxuu kutubta kale uga duwan yahay cilada xadiiska ku jirta kama tegayo xadiisku hadduu xadiis macluula yahay oo la cileeyey wuu sheegi tusaale ahaan waxaa kitaabkiisa ku badnaan doona laa aclamu axada taabaca fulaana calaa riwaayatihi anigu ma ogi hebel riwaayadiisa wax ku waafaqay isagoo markaa cillaynaya oo xadiidka cilladiisa sheekhu sheegaya raximah اllahu tacaala walidaalika sheekha raximah اllahu tacaala mararka qaar waxaa suurto gala hal xadiis cillada intuu soo celceliyo wax ka badan toddobaatan goor ama toddobaatan dariiq inuu xadiiska u keeno ayaa dhici karta waana adwalu xadiiثin acallahu الnasaa'iyu waa xadiisu raafic ibni khadiij xadiiska ugu dheeroo nasaa'i uu cileeyey waa xadiiskii raafic ibnu khadiij fi الnahyi can kiraa'i اlardi xadiiskaas imaamu nasaa'i akhrajahu akثara min sabciina dariiqan toddobaatan dariiq wax ka badan uu sheekhu ku soo saaray halkaa xadiis wa bayana ikhtilaafa ruwaati fi hada alxadiis wuxuuna sheekhu mar walbaba caddaynayaa xadiiskan ruwaaddu meelaha ay isaga khilaafeen meelaha ay isaga khilaafeen ayuu caddaynao kitaabka masiyadiisa waxaa ka mid a inuu yahay cilat اlxadiis inuusan waxba ka tegaynin oo sheekhu uu caddayn doono waxaa ka mid a tusaalaha sheekha raximah اllahu tacaala cilat اlxadiis uu ku caddayn doono hadalka uu dhihi doono hada alxadiidu laysa bihaabit wa cabdulkariim laysa bilqawiy a kitaabka ku soo laalaaban doona hada alxadiidu laysa bihaabit xadiiskani ma sugna wa cabdulkariim laysa bilqawiy sheekha cabdulkariim oo xadiiska ku jirana sheekh xoog badan ma aha waxay ka mid tahay waxyaalaha cilal اlxadiis oo ku badan kitaabka imaamu الnasa'i raximah اllahu tacaala manhajka sheekha waxaa ka mid a annahu yubayin ladaa'ifa اlisnaadi wاriwaaya haddii isnaadka sheeka ay ku jirto ama sheeko qarsoon ay ku jirto xadiiska iyo isnaadka sheekadaa wuu soo bandhigaa imaamu الnasa'i raximah اllahu tacaala tusaale ahaan waxaa ka mid ah hadallada uu dhihi doono kaana yacquubu bnu ibraahiim addowraqi laa yuxadiثu hada alxadiiث ila bidinaarin sheekheenna yacquub bnu ibraahiim addowraqi xadiiskan ma sheegi jirin qofaan hal dinaar siin oo qofkii xadiiskan uu barayo wuxuu dhihi jiray hal dinaar gacanta ku soo rid markaasaan kitaab yani xadiiskan aan kuu sheegi marka sheekooyin iyo waqaaci uu la kulmay hadday jiraan ma qarinayo waa sheegi imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala waxaa ka mid a manhajka imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala kitaabkiisa uu qoray kashfu labsi cama ltabasa waxyaalaha uu isleeyahay dadka kitaabkaaga akhrisanaya way ka qarsoomi karaan ama ma fahmayaan sheekhu waa caddayn doonaa imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala waxaa ka mid a kitaabu siyaam markii aanu gaarno kitaabu siyaam in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu dhihi doonaa akhbaranaa cabdullaahi ibnu moxamed addaciif cabdullaahi ibnu moxamed addaciif addaciifkaa marka qofka kitaabkiisa akhrisanaya muxuu u malaynayaa inuu yahay sheekh daciifa sheekhu marka waa caddayno wuxuu leeyahay huwa rajulun saalixun wadaciifu laqabun likahrati cibaadatihi sheekhu waa rajul saalixe daciif waxaa loogu tilmaamay likahrati cibaadatihi tahajudkiisa iyo cibaadadiisaa badnaa marka cibaadadiisiiyuu la caatoobay oo la daciifay sheekhu raximah اllahu tacaala imaamu nasaa'i raximah اllahu tacaala waxaa manhajkiisa ka mid noqon doona halkaas ayaan manhajka aan ku simi doonnaa in sha allahu tacaala casharada kale ayaan ku dhammaystiri doonnaa bal qaabka kitaabka sheekhu uu u alifay subxaana allah subxana allah bxamdi subxana allah alcadiim slى اllahuma slm wbaarak calى sayidina mxamed wعalى ali wصxaabih kram